ciidanka booliiska ee somalilan ayaa maanta labaatan jirsaday waxaana xaflad ballaaran lagu qabtay magaalada hargeysa ciidamada booliiska ee somalilan ayaa waxa ay soo bandhigeen warbixin ku aadan xaaladda ammaan iyo falal dembiyeedyada oo ay sheegeen inay sare u kaceen sanadkan laba iyo toban boqolkiiba taliyaha ciidanka booliiska cabdulaahi fadal iimaan ayaa waxa uu ka hadlay falalka argagixisee sanadkan somalilan ka dhacay iyo xarumo u gaar ah ka hortaga argagixisada oo somalilan laga laga hirgelinayo oo laga caawinayo warbixintan hargeysa waxaa ka soo diray wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar
ciidanka booliska ee somalilan ayaa maanta soo bandhigay macluumaad faahfaahsan oo la xidhiidha dembiyadii somalilan ka dhacay sanadkan ciidamada booliska ee somalilan ayaa sheegay in maalintii ay somalilan ka dhacaan sagaal iyo konton faldembiyeed hase ahaatee waxay ku doodeen in ciidanku ay falaldembiyeedyadaas badankooda gacanta ku dhigaan sida uu faahfaahinayo hogaanka howlgelinta ciidanka booliska ee somalilan gaashaanle dhexe maxamuud ducaale cali
dembi waa inta noo soo gashay buugga loo yaqaano buugga dacwadaha e o biiga maxakamadda waxaan u gudbinnay lix kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan inta la xukumay laba kun laba boqol siddeed iyo konton ayaa la xukumay inta laga heshiiyey sagaal kun saddex boqol iyo afar inta beenowday ee noqotay nooca loo yaqaano xaadabuurka saddex boqol saddex kun siddeed boqol iyo labiyo soddon inta baalista ku jirta waa kun afar boqol iyo saddex iyo afartan sanadkii labada kun iyo labiyo tobanka waxay ahayd siddeed iyo toban kun sagaal boqol siddeed iyo sagaal iyo siddeetan halka ay sanadkan ka noqotay koob iyo labaatan kun laba boqol siddeed iyo toddobaatan waxayna dembiyadu sanad ka kaceen laba kun laba boqol iyo sagaal iyo siddeetan boqolkiiba labiyo toban sanadkan waxaa daran ka dhacay madaxweyne saddex iyo toddobaatan dil baa ka dhacay waxaa ku dhintay shan iyo toddobaatan qof waxaa inta gacan kudhiigya la qabtay waa siddeed iyo lixdan inta inta hadda bilaysku baadi goobayaa waa shan tahriibta ayaa ahayd falal dembiyeedyada abaabulan ee sanadkii ugu dambeeyey si aadan looga dareemay somalilan xogtan ay ciidanka boolisku soo bandhigeen ayay ku sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo labiyo labaatan dembiile oo loo haysto inay tahriibin jireen dhallinyarada sidoo kalena ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ilaa saddex boqol iyo siddeetan dhallinyaro doonaysay inay tahriibto xogtan waxaa lagu soo bandhigay sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska ee somalilan taas oo maanta magaalada hargeysa loogu qabtay xaflad aad u ballaaran oo loogu damaashaadayo oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo diblomaasiyiin shisheeye oo ay ka mid tahay safaaradda etoobiya iyo weliba martisharaf kala duwani xasan axmed aadan xeer ilaaliyaha guud ee somalilan oo goobjoog u ahaa markii askartii u horreysay la qorayay labaatan sano ka hor ayaa v o a u sheegay
nofembar gii waxaannu ku aasaasnan ka unkannay ciidankaasi magaalada hargeysa anaa ahaa taliyii ugu horreeyey boliiska saldhigga booliiska hargeysa iyo guddi baa loo saaray guddigaygii baa soo diyaarinay saddex boqol iyo konton nin guurtoodu waxay ku shiraysay amba shirbeeleedku ka socday boorame wakhtigaasi markii uu yimid lasoo doortay xukuumaddii maxamed xaaji ibraahin cigaal tobankii nina ugu horreeyay anigaa saldhigga booliiska anigaa ugu geeyey muxuu ahaa meesha madaxtooyada oo ilaalin lahaa labaatan sano kadib waxaa maanta loo dabaaldegayaa ciidan boolisa oo leh qaybo kala duwan taliyaha booliska ee somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan ayaa sheegay in ciidankiisu sanadkan ugu dambeeyey ay tababaro kusoo kala qaateen dalal ay ka mid yihiin ingiriiska etoobiya yuganda iyo kenya wuxuu sidoo kale taliyuhu sheegay inay sameeyeen cutubyo u gaar ah la dagaalanka argagixisada maadaama ay culays badan ku hayso gobolka mudane madaxweyne la dagaalanka argagixisada sidaad la socoto iyadoo falalka kooxaha argagixisadu maanta dunida ay ka yihiin khatar caalamiya somalilanna ay ku taallo mandaqad xasaasiya waxaa maanta aan haysannaa ciidan biliisa oo si gaara oo u tababaran una qalabaysan la dagaalanka kooxaha argagixisada waxaannu sannadkan howlgallo ku soo qabannay saddex kiis oo argagixisaah iyagoo ciidanka biliisku gacan ka helaya hay-adaha kale ee amniga iyo bulshada reer somalilan oo had iyo goor ciidanka biliiska siisa gacan halkiis dacwaddiisa ayaa ka socota maxkamadda labana waa garsugayaal oo dhegaysi bay sugayaan taliyaha ayaa hadalkiisa raaciyey in xilligan hay-ad ingiriis ahi ay ka caawinayso dhismaha xarun loo qalabaynayo ka hortagga falalka argagixiso mudane madaxweyne waxaa kale oo hadda dhismihiisu socdaa xarunta ciidanka ka hortagga argagixisada c t u taasoo laga dhisaya xarunta saidhida hargeysa waxaana maalgelisay hay-adda e s i ee dalka britain wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa isagu sheegay in markii ugu horreysay labaatan sano kadib la ansixiyey xeerka ciidanka booliska oo damaanad iyo xisaanadba siin doona ciidanku xilliga ay howlgallada ku jiraan taas oo meesha ka saari doonta in qoyskiisa loo raaco khasaaraha uu askarigu geysto xilliga uu howlgallada rasmiga ah ku jiro sidoo kalena madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa isagu u ballan qaaday ciidamada ammaanka inuu si dhow uga caawin doono howl socodkooda waxaannu leenahay sidii la tilmaamay ee halka ka muuqatay shaqooyinka ay qabseen qabteen tafaasiisha ay ka bixiyeen siday xoggaal yihiin siday uula socdaan wixii dalka iyo dadku u baahan yahay waxaannu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaannuna ballan qaadaynaa haddii aanu nahay madaxweynihii qaranka aan ahay inaannu gacan buuxdo ka siinno ciidanka ammaanka iyo nabadgelyada iyo buriiska waxa ay u baahdaan waxa ay ku sugayaan qarnimadii iyo ammaanka dalkiiyo dadka ay ku sugayaan waxaannu ka siinaynaa gacan buuxda dhiirigelin iyo guubaabo ismaaciil xuseen farjar v o e hargeysa